بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال العلامة سالم بن عبد الله الحضرمي رحمه الله تعالى فصل في أركان التيمم فصل هذا متكن فاصل مدح كلا سارو في أركان التيمم بوريسيغا تيرركيسا أيو فصليه weli waxaanu ku dhex jirnaa booraysiga iyo axkaamtiisii hore waxaanu u soo qaadannay asbaabu tayamum iyo shuruudu tayamum sababaha keena kowba in la booraysto iyo shuruudaha looga baahan yahay qofka booraysanaya labadaasaanu soo qaadan halkan waxaanu ku qaadanaynaa arkaanu tayamum waxa la yidhaaho waa booraysiga tiirarka uu ku taagan yahay oo tiir ka mid a haddii la waayo booraysiguba uusan ansixaynin furuudu tayamumi booraysiga waajibaadkiisa waajibaad wuxuu ula jeedaa bimacna alarkaan furuudu tayamum ay arkaanu tayamum ula jeedaa booraysiga tiirarka uu ku taagan yahay khamsun khamsatun shan tiirow shan tiiruu ku taagan yahay booraysiga shantaa tiir mid ka mid a haddii la waayo booraysigu ma ansaxayo alawelu midka hore naqlu turaabi carro soo guurinteeda waa rugniga ugu horreeya rugniga ugu horreeya carrada waa inaad soo qaadatid ood soo guurisid oo dhinaca wejiga aad u soo guurisid carrada waa tii hore aan u soo qaadannay haddii dabaylo ay wejigaaga carro ay ku sayrto oo tiraahid awelba waan u socday ood iska marmarsato inaysan ansixaynin laasim waxaa weeye waa in la helo naqli carradii waa inaad soo guuriso oo dhinaca wejiga aad u soo guuriso iyo labada gacmood athaani rugniga labaad anniyatu niyow rugniga labaad ee booraysigu uu ku taagan yahay waa inaad niyeysatid maxaad niyeysanee inaad salaad oo ewel xaaraam kaa ahayd aada bannaysanaysid kaan yanwiya istibaaxata salaad salaad inaad ku bannaysato booraysigan saasuu niyeysan haddaad doonto waxba shardi ma aha xadadka iyo weysela'aanta inaad u banbaxdo ama aad weysela'aanta inaad iska yacni aada iska kor yeelaysid inaad niyeysato waxba looma baahno maxaa yeelay booraysiga sidiisaba waa mubiix ee raafic ma aha booraysiga iyo weysaqaadku waxay ku kala duwan yihiin waxaa weeye biyaha marka aad isticmaalaysid biyahaas waxaa la yidhaha waa raafic lilxadad yacni meesha dhanba wuxuu biyuhu ay ka baabi'iyaan weysela'aantii ayay baabi'iyaan oo ay kor yeelaan laakiin booraysigu ma kor yeelayaan xadadka laakiin waa mubiix lisalaa keliya booraysigu wuxuu kuu banneeyaa salaaddii inaad salaad ku tukato walidaalika haddii cudurdaarkan hadda kaa reebaya isticmaalka biyaha cudurdaarkani hadduu ku kaa baaba'o waxaad dib isuga soo laabanee midkii asalka ahaay oo biyaha ahaa oo tusaale ahaan haddii biyo weyto ewel aada u booraysanaysay biyana aada heshid booraysiga waa eber waa burahay marka booraysiga mar walbaba waxaa weeye waa mubiix laa raafic lilxadad wuxuu kuu banneeyaa salaad inaad ku tukato laakiin weysela'aantii xaqiiqo ma kor yeelayo weysela'aanta waxaa xaqiiqo u kor yeelaa biyaha isticmaalkooda athaani kan labaad anniyatu niyow ka an yanwiya inuu niyeysto istibaaxata salaa falaa farqa kala saarid ma aha bayna an yatacarada lilxadaث bian yaquula inuu yidhaha naweytu istibaaxata asalaad min alxadaث اlasqar aw alakbar am la ow naweytu istibaaxata masi اlmusxaf ow naweytu istibaaxata sajdaةi tilaawa waxaan niyeystay inaan bannaysto taabashada kitaabka qur'aanka ah ama waxaan niyeystay inaan bannaysto sujuudda oo qur'aan akhrinta ah laa rafca xadaث laakiin waxaan ansaxayn inaad niyeysato weysela'aanta inaad iska kor yeelaysid weysela'aan yacnii booraysigu ma kor yeelo li'anna tayamum booraysiga laa yarfacu isaga xadadka awood uma laha inuu kor yeelo wala dahaara canhu can ilxadad ma niyeysanaysid xadadka inaad ka daahir qaadatid booraysiga waxaa loo niyeystaa keli ah in salaada aad ku bannaysato ama kitaab qur-aan taabashadiisa aad ku bannaysato laakiin xadad isagu ma kor yeelayo awooddii biyahoo kale ma qaadan karo athaaliثu rugniga saddexaad masxu lwajhi wejiga masixiddiisa rugniga saddexaad ee laga maarmaanka waxaa weeye waa in wejiga la masaxo haddii wejigii aadan masixin oo wejigii oo dhan aad ka boodid ama qayb wejigii ka mida aad masaxdid qaybna aad ka tagto booraysigaagii ma ansaxayo alraabicu kan afaraad masxulyadayni labada gacmood masixitaankoodii way ilal mirfiqayni ilaa labada xusul laga gaaray gacmaha inaad masaxdana waa rugni min arkaani tayamum haddii labadii gacmood mid ka mida aad masixi weyso booraysigaagii ma ansixin ama labadoodaba aad ka wada booddo alkhaamisu kan shanaad adtartiibu tartiibin weeye bayna almasxatayni labada masax dhexdoodana waa in la kala tartiibiyo oo labada masax waxaa loola jeedaa masaxii wejiga iyo masaxii labada gacmood waa in la kala tartiibiyo oo wejiga loogu hormariyo marka hore wejiga soo masax wejiga markii aad soo masaxdid kabacdi ayaa labadii gacmood kabacdi aad masixi laakiin haddaad cagsi samayso oo labada gacmood masaxoodii aad hor mariso wejigana aad gadaal mariso booraysigaagii ma ansaxayo waxaan farqi kale lahayn waxa aad ka booraysanayso inay yihiin weese la'aan ama inay yihiin xadadkii weynaa oo janaabo ilaa janaabada nafteeda waa laga booraystaa haddaad biyo weyso maalan janaabaa kugu dhacday mana haysatid biyihii ama biyihii waad haysataa laakiin xanuunaa ku haya xanuunkaasoo kaa celinaya biyihii inaad isticmaasho janaabada nafteeda waa laga booraystaa laakiin janaabada marka laga booraysanayo ulajeeddadu ma aha sidii booskii biyahoo kale biyaha korka dhanaa la wada gaadhsiin jiray soo ma aha inaad galgalato macnaheedu ma aha oo carradii kulli aad isku wada shubto waa sidii booraysiga weyse la'aantaoo kale wejiga iyo labada gacmood bisaa la masixi xataa haddii xadaskii akbarka ay janaabadii waxaasoo kale ay kugu dhacaan waa sidii weysadoo kale oo wejigaas iyo labada gacmood bis ayaa la masixiyo waa sidii adigoo weysadu kaa burtay ood u booraysanayso kale ayay la mid tahay walidaalika sharaxa wuxuu ku leeyahay walow can xadasin akbara xataa haddii xadaskii weynaayo janaabaday wixii la midu ula jeedaa xadadkaa weynaa xataa haddaad ka booraysanayso tartiiba shardi ah laakiin qubayska janaabada marka laga qubaysanaayo jidhka meeshaad doontaad ka bilaabi kartay oo tartiib shardi ma ahayn qubayska markaad janaabada ka qubaysanayso lugaha waad ka bilaabi kartaa madax waad ka bilaabi kartaa laakiin sida fiican waxay ahayd oo sunnadaa in madaxa laga bilaabo qubayska laakiin mar haddii janaabo aad ka booraysanayso waxaa shardi ah tartiibin booraysi janaabo hadday tahay waa tartiibin waa shardi sida adigoo ka booraysanaayo oo kale weyse kaa burtay wa innamaa lam yajib fi lgusli qubayska markaad biyaha ku qubaysanayso isaga xibintaad doontaad ka bilaabi jirta oo tartiibku shardi ma aha liannahu lama kaana alwaajibu fiihi atacmiima jucila albadanu fiihi kalcudwi lwaaxid maadaama qubayska ulajeeddadiisu ay ahayd jidhka dhan in la wada gaarhsiiyo jidhkao dhan waxaa laga soo qaaday hal xibin oo kale marka markaasoo kale tartiibku waajib ma ahayn laakiin markii aad ka booraysanaysid janaabo iyo wax la mida ama weyse la'aan aad ka booraysanaysid waxaa labadoodaba shardi ah inaad kala tartiibiso oo wejiga aada hormarisid labada gacmoodna aada ugu dabamarisid faslun haadaakani faasilun mid wax kala saarow fii bayaani maa yubtilu tayamuma fii bayaani maa shay caddayntiisa ayuu u fasal yahay shaygaasoo yubdilu tayamuma booraysiga burinaya fasalkan wuxuu sheekhu uga hadli doonaa raximah ullahu tacaala waxyaalaha booraysiga buriya qofku haddii shuruuddii iyo arkaantii booraysiga uu soo maray oo nidaamkii aan soo sheegnay uu ku booraysto waxyaalo waxaa jira burinaya oo hore waxaan u soo qaadannay nawaaqid ulwuduu waxyaalo weysaqaadka biyaha haddaad ku weysaysatid nawaaqidulwuduu waxaan soo marnay oo weysada burinaaya halkanna waxaanu ku baranaynaa nawaaqidu tayamum waxyaalaha booraysiga buriya ayaan baranaynaa mubdilaatu tayamumi booraysiga waxyaalaha buriyaahi halaaatun saddex wo saddex shay ayaa booraysiga buriya kow maa shay ayaa burin kara shaygaasoo abdala alwuduu'a weysaqaadka burin jiray wax kastoo aan ku soo marnay nawaaqid ulwuduu oo weysadaba kaa burin jiray waxay kaa burinayaan booraysigii maxaa yeelay weysada biyaha lagu weysaysanayo iyo ciiddan lagu booraysanayo waxaa awood badnaa biyaha weysada lagu weysaysanaayo kaasaa awood badnaa marka kii awoodda badnaa wixii burin jiray kan daciifkaana way burin karaan ilaa booraysigu waa iska daciif kii daciifka ahay oo boraysiga ahaa waa burrin karaa maadaama uu burrin jiray wixii ka awoodda badnaa oo wasaqaadka ahaa maa shaygii way shaygaasoo abdala alwuduu'a wixii wasada burrin jiray booraysigana way burrinayaan waxaa kaloo dheeraad isagu uu leeyahay wa riddatu diinka bixid oo qofku isagoo soo booraystay hadduu ridoobo oo waxyaalo nawaaqiduliimaan uu ku dhaco ee nawaaqidulislaam waxyaalo islaamka burrinaya uu ku dhaco oo uu gaaloobo markaa isagana waxaa ka buray booraysigii booraysigii wuu buray oo xataa isagoo wax kale aan samaynin hadduu isla markii islaamnimada dib ugu soo laabto mar kaleu booraysanaha waxaa la leeyahay gaalnimadii aad gashay iyo riddadii aad ku dhacday ayaa waxay kaa burrisay booraysigii mar kale booraysaa la leeyahay xataa haddii wax kaloo naaqid ah oo ka burriya aysan ku dhicin intuu gaalnimada ahaa kan saddexaadee burrin kara wa tawahumulmaa'i biyaha malayntoodii waxaa kaloo burrin kara booraysiga biyo malayn biyo hadduu maleeyo in tayamama hadduu u booraystay lifaqdihi faqdilmaa biyo weyntood hadduuba u booraystay markii hore oo uu is yidhaaho meeshaasaad biyo ka helay qalbigaba ay ka soo gasho bis way booraysigii waa ka buray ka an ra'aa saraaban hadduu dhalanteed arko waxyaalo biyo uu u malaynayay oo waxa weriq weriqlahoo markaad laamiga istaagto kaa hor muuqdo biyaha aad u malaynayso waxaasuu arkuu ku khaldanmay wa huwa maa yuraa wasada annahaar waa waxa la arkaayo maalinta dhexbartanka marka la maraayo kaannahu maa ow jamaacatun ama inay biyo yihiin ama jamaaco yihiin jawaza ama jamaacuu arkay oo jawaza uu banneeyey anna macahu maa'an jamaacuu arkay dad musaafiriina wuxuuna u maleeyey anna macahu maa'an in jamaacadaasi biyo ay wataanu u maleeyey bilaa xaa'ilin fii daalika atawahum yaxuulu can isticmaalihim min sabc ow cadash ow naxwihima isagay biyahaas uu arkayo ama uu malaynayana wax u dhexeeya oo ka celinaya ama oon ah ama bahal ka sokeeya biyihiina ma jiraan oo wax u dhexeeya ma jiraan waa biyo uu awooddiisa ku gaari karo ama xataa waa wax dhalanteedu ku khaldanmay oo biyo u malaynaya xaqiiqadiina kabacdina biyoba aan noqonba marba hadduu is yidhaha biyaad heli lahayd booraysigii waa ka buray laakiin waxaa shardi ah in tayamama hadduu ewel u booraystay lifaqdihi faqdilmaa biyaha weyntooda hadduu markii hore u booraystaa shardi ah laakiin haddii asbaab kale uu u booraystay ilaa sababo badanaa loo booraysan jiray casharkeenni shalay ayaan ku soo qaadanno waxaa loo booraysan jiray biyihii in loo ooman yahay oo xayawaan muxtaramihi ay u ooman yihiin xayawaan muxtarama isagoo biyihii u ooman hadduu ewel sababkaa u booraystay biyihii oo yaallu ewelba booraystay marka biyo arkiddeedu markaas yacni wax dhibaato ah oo booraysigiisii ay gaarsiinayso ma lahan waxaa la mid ah hadduu markii hore u booraystay xanuun jira oo jirkiisaa xanuunsanaa oo nabro iyo waxbaa ku yiilay saasuu ewel u booraystay biyo arkidooda iyaduna markaas waxba dhiba ma lahan oo booraysigii kama burinayso laakiin marka la leeyahay biyaha malayntooda waxay burinayaan booraysigii hadduu markii hore u booraystay biyo weyto waa markii maladaasi ay ku dhacdo khaarija salaa intuusan salaadda gelin salaadda intuusan gelin hadduu is yidhaaho biyaad heli lahayd markaas way marka booraysigu uu ka burayo amaa fii athnaa'i salaa asagoo salaaddii xirtay oo allaahu akbar markuu yidhi oo salaaddii uu xirtay ayuu wuxuu is yidhi biyaad heli lahayd biyo ayaad heli lahayd uu is yidhi markuu allaahu akbar yidhi oo salaaddii uu xirtay markaas waxaa la fiirin meesha uu joogo ama meesha uu ku booraystay ayaa la fiirin markaas haddii meesha uu ku booraystay ay tahay meel sida badan biyaha laga helo sida maalan tuulooyinka biyaha inta badan laga helo ama meel magaalaha oo inta badan biyaha laga helo ayuu ahaa meesha uu ku booraystay haddii markaas salaaddii waa ka burtay maxaa yeeley sii wadiddeeda salaaddan wax faa'iida ma laha inuu salaaddii sii wado mar walbaba dibuu u soo celin lahay waa soo qadayn lahaa marka hadduu salaaddii xirtay meesha uu ku booraystana ay tahay meel sida khaalibka ah biyo laga helayo salaaddii asagoo xirtay ka bacdina ay ku soo dhacdo biyaad heli lahayd salaaddii waa ka burtay maxaa yeele sii waditaankeeda salaadda wax faa'iidahu ka helayo ma lahan maadaama mar walbaba salaaddii uu soo celin lahaa laakiin haddii meesha salaadda uu ku xirtay ay tahay meel sida khaalibkaa aan biyo laga helin waa meel oonley ah oo aan biyo laga helin ayuu ewelba uu ku booraystay salaaddii uu meeshii ku xirtay allaahu akbar ka bacdiya marka qalbiga waxaa uga soo dhacay meeshaa biyaad ka heli lahayd wax saamayna taasi ku yeelan mayso biyaha uu isleeyahay waad heli lahayd saamayn ku yeelan mayso salaaddiisii waa saxiix maadaama meeshu ay tahay ghaaliban meel aan biyo laga helin marka salaaddiina labadaa mas'alo ayaa loo kala qaaday faslun haadaakani faasilun mid wax kala saarow fii bayaani alistixaalati waalmutahir almuxiil fii bayaani alistixaala wuxuu u fasal yahay isbeddelka caddayntiisa istixaalada waxaa la yidhaha waa inqilaabu shay min sifatin ilaa sifatin ukhraa waa shaygii inuu xaalad iska bedelo ilaa sifatin ukhraa xaalad kalena uu u bedelmo kaasaa waxaa la yidhaha istixaala waxyaalo marka waxaa jira hadday xaaladoodii iska bedelaan daahir noqonayo iyadoon biyo iyo lagu dhaqin oo biyo aan lagu mayrin isbeddelkaas ayay waxay ku noqonayaan daahir waa noo soo socdaan tusaale waxaa ka mid ah khamradii oo kale khamradu waa nijaas laakiin haddana hadday isbeddel samayso oo wixii madaxa dadka ka wareerinayo caqliga baabi'inayay haddii khamradaa ay ka baxaan oo ay isku beddesho khal biyaha khalka ah ee dhanaanka ah ee cusbada oo kale ah biyaha dhanaan haddii khamradii muddo markay meeshii ay ku jirto ay isbeddelkaas samayso oo wixii dadka caqliga iyo maandooriyaha ku samaynayay ay ka baxaan oo maaddadaasi ay ka baxdo khamradii waxay isku beddeleen daahir marka fasalku wuxuu ka sheekaynaa waxyaalo biyo aan u baahnayn in lagu shubo isbeddelka xaaladdaas ay iska beddelaan oo xaalad kale ay u wareegaan sidaas ku noqonaya daahir sida khamradii oo kale waalmudahir almuxiil iyo midka wax dahira oo xaaladdii ka bedela oo xaalad kale shaygii u beddelaya alladii midkii yadhuru daahir noqda oo min annajaasaati najaasaadkii ka mid ah halaaatun saddex wey alladii midkii yadhuru daahir noqda min annajaasaati najaasaadka xaal uu ka mid yahay daahir noqonayo halaaatun saddex wey saddex shay oo waxaa jira najaasaadkii ka mid ah oo isku beddelaya keliya isbeddelkeedu uu daahir ka dhigayo oo xaaladooda ay iska beddelaan xaalad kale ay u wareegsadaan sidaasaaba daahir ay ku noqonayaan waxaa ugu horeeya alkhamru khamradii wey khamrada waa maandooriyaha nooc walba wax walba ha laga sameeyo ama cinab ha laga sameeyo ama qamadi ha laga sameeyo ama wax kale maaddooyin kale ha laga sameeyo shayguba waxaa shardi ah inuu yahay maaddada iskaarka in laga helo oo maandooriyaba uu yahay oo qofka uu caqliga ka qaadayo haddiiba caqligaba qofka uu ka qaadayo waa khamro waxaa doonto ka samee waayahan waxaa soo ifbaxayay waxyaalo dadku ay ka sameeyaan khamrada oo ashyaa daahira intay isku geeyaan tusaale ahaan waxay samaynayaan raashinkan qamiirka ah oo genleyda markii la qamiiriyo ama genleyda bukaarta la yidhaaho bukaaraha yacni lagu shubto la aaso genleydaasay shiidayaan waxay ku daraayaan haddana caanogeel dhanaan ah ayay haddana ku daraayaan waxyaalo maaddooyin oo saas qamiir aho fara badan isku geynayaan oo cunto iyo cabitaan daahira laga sameeyo asaaskooda u ahaa markaasay cabbayaanoo markay afka saaraanna meeshii a caqliga ugu dambaysa oo caqliga ay ka tegayaan markaad tidhaahdo waxani waa khamre iska joojina waxay ku leeyihiin sheekhu genleyda miyaad xaaraam ka dhigi iyo caanogeel iyo cajiin cajiin iyo caanogeel iyo genley aan isku darsanay annagu marka cuntadii shacabku cunayay ummaddii cunaysay miyaad naga xarimahay ku leeyihiin marka waa faham darro iyo oqoon la-aan cilmiga maxaa yeelay khamrada sideedaba sababu taxriim muxuu yahay sababta loo xarimay ma aha maaddooyinka laga samaynayo sharciguna ma fiirinayo maaddada laga sameeyey laakiin sababu taxriim waxaa weeye al-iskaar waa maandoorinimada ama caqliga ay qaadayso wax walboo caqli qaada waa khamro ama caano ka samee ama qamadi ka samee ama cajiin ka samee waxaa doonto ka samee kullu muskir fa huwa xaaraan maandooriyo kastaahi waa xaaraan nooca doonto ka samee walidaalika waxayna isku beddelay iyadoo xaaraan ah haddana waa nijaas waa nijaas haddana shaygu marba hadduu maandooriye yahay waa iska nijaas oo waxaa ka mid a oo khamrada la mid oo nijaas noqonaya bahashan aalkolada la yidhaaho oo dadka markii dhi- dhiig joojinta lagu sameeyo dadka markii dhiiggu ka yimaado ee qofka loo marinayo oo dhiiggu markaas uu ka joogsanayo bahasha aalkolada iyada nafsadeedu waa nijaas walidaalika barafuumada ee wata barafuumada aalkolada wata oo aalkolada lagu shubo oo ay ku qoran tahay intooda badanba way ku soo qoraane marba haddii barafuumka aalkolada uu ku jiro isaguna waa nijaas wax walbo maandooriye ah waa nijaas walidaalika barafuumada noocaas oo kale ah waa in la iska ilaaliyo oo la isticmaalo kuwo waxaa jira aysan ku qorayn maadada aalkolada ah aan laga samayn barafuumka aan aalkolada laga samayn waa la marsan karaa waana lagu tukan karaa ee, catarada maba iyagu kumaba jiraan inta badan aalkola kuma jiraan laakiin barafuum kastoo maadada aalkolada ay ku qoran tahayba inay ku jiraan oo maadadaasba laga sameeyey waa nijaas oo maxaa yeelay ee, shay muskira ku jira oo maandooriyaha ku jira oo qofku hadduu isticmaalo ama uu cabo caqligiisa qaaday lidaalika inta badanna waa lagu soo qoraa oo qolooyinka warshadaha ku sameeya maba qariyaan inta badanoo waxay ku leeyihiin maaddadaasaa ku jirta marka barafuumada maadadaas ay ku jiro iyaga nafsadooda in layska ilaaliyo weeyo meeshay kaa gaaraan layska mayro oon la isticmaalinba waxaa yacni looga kaaftoomi karaa waxyaalo badanoo laysku udgiyo oo fara badanaa jirto maaddada alkolada aysan ku jirin alladii midkii yadhuru daahir noqonayo min annajaasaati xaal uu ka mid yahay halaatatun waa saddex alkhamru khamradiiw idaa takhalalad khamradu hadday isbeddesho oo yacni saarad khallanaa loola jeedaa biyaha dhanaanka ah ee khalkaa markay noqoto idaa takhalalad hadday khalowdo oo isbeddesho biyaha khalkaa ay isku beddesho binafsihaa nafsadeedana ay isku beddesho laa bi- bidarxi shay iyadoo shay aan lagu tuurin wax kale aan lagu dhex ridin iyadii siday weelkii ugu jirtay ay waxay isku beddeshay biyo dhanaan ah biyo dhanaan waa biyaha la yidhaha khalka biyaha khalka la yidhaaho dhanaanka ah ayay isku beddeshay waxaa marka ka baaba'ay maaddadii ku dhex jirtay oo iskaarka keenayey oo maandoorinta keenayey ayaa ka baxay maaddadaas hadday ka baxdo ewelba sababu taxriim waxay ahayd iskaarka maandoorinimaday ahayd maandoorinimadii haddii ay ka baxday waxay isku beddelee xalaalna way noqone oo waa la cabbi karaa biyaha khalka daahirna way noqone ilaa waxaanu ka hadlaynaa wuxuu ahaa ashyaa daahir noqonaya bisababi alistixaala isbeddelka ay sameeyeen bisay daahir ku noqonaya khamradii hadda inta biyo kor looga keenay lama daahirinin wax laguma daahirin wax laguma shubin iyadaa iskeed waxay daahir ugu noqotay bisababi alistixaala istixaaladaas sababteeday daahir ay ku noqotay shayga labaad oo istixaalada isaguna daahir ku noqonayo marka idaa takhallalat binafsihaa maxaa baxay haddii shay lagu dhex rido wax yacnii dedejiya khamradii inay isbeddesho maaddo dedejisa oo khal u beddesho biyo dhanaan u beddesho ee maaddadan madaxa dadka ka wareerinaysa ama caqliga ka qaadaysa waxaas wax ka saarayaa lagu dhex riday oo tusaale ahaan waxyaalaha la tajribeeye waxaa ka mid ah wax kulayla haddii lagu dhex rido yacni isla markiiba khamradu waa isbeddeshaa oo maaddada iskaarka way ka baxdaah oo waxay isku beddelaa khal biyo dhanaan oo caadino maalan muufo hadda markaas dabka laga soo qaaday oo kulayl ah haddii lagu dhex rido hore iska beddel dee muufadaa kulul haddaad ku dhex riday adigaa beddelay oo gacantaada ku beddelay waa nijaasteedii baaqi ku tahay markaa waa iska nijaas markaa maxaa yeele shaygan aad ku dhex ridaysay muufadan markaa kulul aad ku dhex ridaysay muufadani markay khamradii ku dhacdo maxay noqonaya muufadii mutanajisay noqon iyadii yaaba nijaasooday dee shay mutanajis noqdo asagii nijaasoobay wax daa shay kale daahir uma bedeli karo iyadii yaaba nijaasaba khamradii haddii khal noqotay khalkii wuxuu kusii nijaasoobay waa muufadii oo ewel nijaas noqotay marka wixii oo dhan nijaas nijaas loo geeyey ayay iska noqonaya marka waxaa shardi ah idaa takhallalat binafsihaa nafteeda inay ku khalowdo waa shardi oo isku beddesho wajildu lmeyta wajildulmeytati baktiga maqaarkiisiiw idaa waktigii dubiqa la saafigareeyo maqaarkaas maqaarka waxyaalaha qurmuun oo qurminaya oo hilibka korka ka qaadan iyo hilibka korka ka saaran iyo dhiigga iyo waxyaalaha xayrta iyo waxaa haddii laga saafigareeyo maqaarkaas isaguna wuxuu isku beddelaa daahiru isku beddeli wa maqsuudu dabqi saafigaraynta ulajeeddada laga leeyahay waa nascu fuduulihi waxyaalaha maqaarka saaran oo dheeraadka in laga bixiyo oo laga siibo wa hiya ruduubatu waa qoyaanka allatii yufsiduhu baqaa'uhaa waa waxyaalaha qoqoyan oo korka ka saaran oo hilbaha googo-a iyo dheecaanka iyo waxaasoo dhan in laga saaro wa yudayibuhu nascuhaa waxyaalaha ruduubaadkaa haddii laga siibana maqaarku uu fiicnaanayo bixaysu low nuqica filmaa haddii biyo xataa lagu dhex rido lam yacud ilayhi natnu walfasaad qarmuunkii iyo fasaadka uusan dib ugu soo laabanayn waa in heerkaa la gaarhsiiyo oo inta la iyo waxyaalahaas oo dhan laga jarjaro dheecaanka iyo hilibkaa kor ka saaran maqaarka laga jarjaro lacalla hadduu qalalo biyo haddii lagu dhex rido waa inuusan soo uraynin wadaalika inamaa yaxsul wuxuu ku xasili karaa bixirriif shay kulul ayaa lagu megdiyeeyaa maqaarka waxaa lagu megdiyeeyaa ashyaa kulul oo geedaha qaarkood oo dadka maqaarada ka shaqeeya way yaqaanaane geedaha qaarkoodaa lagu magdiyeeyaa oo waxyaalaha qurmuunka oo dhanba ka qallajinaya ka saarayaba ay maa yaldacu maa yaldacu wey lafdiga meeshaa nusqadan ahayo khaladay qortay maa yaldagu ay qortay yaldagu oo daal iyo qoyn ay qortay waxaa laga rabaa ereyga min alladci ladaac maa yaldagu maa yaldagu waa wax ladaac ka dhiga qoyn ma aha yaldac waayo cayn maa yaldacu lisaan waa wax carabka guba waa shay markii la dhadhamiyo geedaha wax lagu magdiyeeyo maqaarada lagu magdiyeeyo carabka wax gubaya weeye bixaraafatihi kulaylkiisa ku gubaya cinda dawqihi markii la dhadhamiyo walow najisanba ha noqdo wax shay nijaasa xataa maqaarada waa lagu saafigareeyaa ka daraqi tayrin shimbiraha xaarkoodii oo kale shimbiraha xaarkoodii oo kale xataa waxaa weeye waxyaalaha cufuunaadka ah ee korka ka saaran ayay ka baabi'inayaane waa gubayaan wax gubaya camal wayo ka baabi'inaya aw caariyan cani ilmaa ama ha noqdo wax biyaba ka maran lianna dabqa saafigaraynta ixaalo weeyo xaaladdii oo laga bedelo laa isaala zuulin ma aha wax la zuuliyey ma aha walidaalika haddii waxyaalaha lagu shubo maqaarkii maqaarkaas wuxuu isku beddelaa daahir laakiin goormuu daahir noqon ilaa waxyaalaha nijaasaadkii la kulmay maqaarkii markii hore dheecaan iyo dhiig iyo waxbuu lahaa ashiyaadan lagu lagu qallajiyey qarmuunkii looga saarayana waa waxyaalo dheecaankii iyo dhiiggaasi ay la sii kulmeen marka markii la magdiyeeyo ka bacdi ayuu wuxuu noqonaa ka thawbi almutanajis mara nijaasowday maqaamkeedii uu taagan yahay ka bacdiyaa marka lasii mayraa waa lasii dhaqaa waa lasii mayraa waa lasii dhaqaa markii la dhaqo markaas ka bacdiyaa lagu tukan karaa markii la dhaqo ka bacdi ayaa lagu tukan karaa maxaa yaele ashyaada lagu magdiyeynayo qaarna maqaarkaa nijaasaynaya qaarna waxaaba dhici kartaba asalkoodu inay nijaas ahaayeen sida shimbiraha xaarkooda oo kale iyagaaba wax nijaasaynaya marka horeba marka saas awgeed markii sidaa loo qallajiyo oo waxyaalaha qurmin lahaa laga saafigareeyo kabacdiyaa biyo lagu dhaqaa oo la daahirinaa markaas kabacdi ayaa lagu tukanaa hadda maqaarada xilligii horena aadaa loo isticmaali jiray maxaa yeelay dharkan faraha badan iyo dermahan casrigaa iyo waxyaalahaas ma aysan jirin marka baahiyaaba loo qabayo hadda sheekha wuxuu cabiray jildulmeyt uu yidhi meyta maxaa loola jeedaa meyta sheekha ulajeeddada uu ka leeyahay waxaa weeye waa neef aan la gowricin oo sidiisa isaga baktiyey gowracba kuma dhicin waa maa lam yaqa calayhi dabxun sharciyu waa neef gowrac sharciga uusan ku dhicin bal u fiirso maca daalika waxaa lagu leeyahy sharcigu wuxuu ku leeyahay maqaarkii waad kala bixi kartaa neefkii waa kaa baktiyey duurkaasuu iska yaallaa waa baktiyey sharcigu muxuu kuu bannaynaa maqaarkii inaad kala soo baxdo nidaamkan hadda aan sheegnay haddaad six raacdana daahiru kuu noqonaa maqaarka oo nidaamku muxuu yahay neefkii waa baktiyey maqaarkii aad ka soo siibatay kabacdi waxyaalaha daawadaas oo lagu magdiyeynayo daawadii aad ku shubtay kabacdi biyaad haddana kusii mayrtay waad sii dhaqday saasuu daahirku ugu noqonaa ee maqaarka shardi ma aha neefkii la gowracay oo gowrac sharciga uu ku dhacay kaliya loolama jeedo xataa kuwa baktiga ah xataa ma'kuulu laxmi shardi ma aha maqaarada yacnii neefkan laleeyahay maqaarka ha lagala baxo midkii ma'kuulu laxmiga ahaa oo la cuni jiray hilibkiisa shardi ma aha walow xataa haba noqdaba bahallada caadigaa sida shabeelka oo kale maqaarkiisa nidaamkan hadda aan samaynay haddii lagu sameeyo daahir iska noqonaya shardi ma aha yacni xayawaanaadkan la cuno sida geela iyo ariga iyo looda iyo maqaaradooda shardi ma aha maxaa yaele maqaar kasta daahir u noqdaa ilaa jilda alkalbi waalkhinziir labadaas wixii aan ka ahayn oo maqaarka eyga iyo doofaarka wixii aan ka ahayn oo dhan haddii nidaamkan sharciga lasoo marsiiyo daahir iska noqonaya wixii aan ka ahayn ey iyo doofaar wixii aan ka ahayn wa jildu lmeytati meytadaas baktigaas maqaarkiisii idaa dubiqa haddii la saafigareeyo huwa jildigaas maqaarkaas haddii la saafigareeyo laakiin sideedaba neefku hadduu sidiisa isaga baktiyo maqaarkii waxaa nidhi waa lagala bixi karaa haddii gowrac sharciga uu ku dhacana waa sidaasoo kale laakiin masale waxaa jirta dadka qaar ay u badan yihiinoo xayawaanaadkii hadda kenya oo kale waa laga isticmaalaa waa qatlu اlxayawaan liأjli اljild masaladaas waa xaaraan qatlu اlxayawaan liأjli اljild oo maثalan xayawaan naftiisa dhanba inaad qaaddo oo keliya maxaad u qaada inaad maqaarka kala baxdo bis waa shabeelka iyo asaa lagu sameeyaa hadda la ugaartaa shabeelladii oo kale shabeelkii oo kale inta duurka la galo shabeel aad soo dilato ulajeeddada qasadka aad ka leedahay maxay tahay maqaarkaasaad ka dilani waa maqaarka inaad maaragtaa yani kala baxdo ganacsi aad ku samayso lacag aad ka hesho waxyaalaha qasadka noocaas oo kale ah looma dili karo xayawaanaadka xayawaanaadka looma dili karo in maqaarka lagala baxo keliya wax qasada iyo wax danahoo kaleba aadan ka lahay wamaa iladii kii wey saara xayawaanan wixii xayawaan noqday isaguna waxa weeye wuxuu ka mid yahay waxyaalaha asalkiisii nijaas ahaan ka soo jeeday laakiin kabacdi haddana yacni isku beddelaya daahir noqoshada isbeddelkaas uu isbeddelay daahir ku noqonayo maxaa ka mid ah waxaa xayawaanka noqday ka duudin tawallada waa tixiri ka dhashay oo kale min cayni nijaasa oo maalan neefkan wuu baktiyey neefkan hadduu baktiyey tixirigaa ka dhashay tixirigaas meesha ka dhashay tixirigaasi waa daahir tixirigaas naftiisu waa daahir maxaa yeelay waxa uu ka dhalanayo waa nijaasada nafteeda ma aha nijaasada nafteeda ma aha wuxuu ka dhalanaye waa cufuunaadka cufuunaadka qurunka waxaas qurunka wey wuxuu ka dhashay maahane nijaasta nafteeda tixrigu kama uusan dhalan walidaalika tixrigaas wuxuu noqonaa xayawaanaadka daahirka ah ayuu ka mid yahay ka duudin tixiri tawallada ka dhashay min cayni najaasa walow muqallada nijaas muqallada ahba haba ka dhasho liannahu laa yukhlaqu lagama abuuro tixiriga min nafsi lmuqallada nijaasta muqalladada nijaasta nafteeda lagama abuuro bal yatawalladu fiiha nijaastuu ka dhex dhashaa ka duudi lkhalli tixiriga biyaha dhalaan dhanaan oo khalka ah ka dhasha oo kale fa innahu laa yukhlaqu lagama abuuro min nafsi اlkhal bal yatawalladu fiihi oo khalka naftiisa dee lagama abuuro wuu ka dhex dhashaa marka waxaas nijaasada ka dhex dhashay oo nijaasada nafteedii aan laga abuurin laakiin qurunkeeda laga abuuray isaguna wuxuu noqonaa tixirigaasi daahir faslun hadaakani faasilun mid wax kala saaro weeye fii bayaani alacyaan annajisa wuxuu u fasal yahay ashyaada nijaasta ah ashyaada nijaasta ah ayuu fasalku uu ka hadli doonaa waxyaalaha nijaasaadka iyo qaybaha ay u qaybsamaan annajaasaatu najaasaadku halaaثun waa saddex nijaasaadku waxay u qaybsamaan saddex qaybood muqalladatun nijaas la adkeeyey wa mukhafafatun nijaas la fududeeyey muqallada maxaa loola jeedaa ay mushadad fii xukmihaa waa nijaaso xukunkeedii aad loo adkeeyey oo qaabka loo dhaqayo shareecadu ay adkaysay wa mukhafafatu nijaas la fududeeyey ay mukhafafa fii xukmihaa waa nijaaso xukunkeeda la fududeeyo sharcigu qaabka loo dhaqayo iyo qaabka loo suulinayo qaab iska fudud uu sharcigu ka dhigay wa mutawasidatun iyo nijaaso dhexdhexaada bayna almuqallada waalmukhafafa fii dalik oo xukunkeeda sharcigu uu dhexdhexaad ka dhigayo aadna aan loo adkayn dhaqiddeeda iyo zuulinteeda aadna aan loo fududayn oo dhexdhexaad ah saddexdiiu rabaa marka sheekhu inuu ku kala saaro almuqalladatu nijaastii la adkeeyey najaasatu اlkelbi wاlkhinsiir waa eyga iyo doofaarka nijaasadiisii eyga iyo doofaarka nijaasadiisii waxaa la yidhaha nijaasa muqallada maxaa yeelay eygaas yacni farqi ma laha walow mucallaman ey wax la barayba eeyaha lagu ugaarto ha noqdo eeyaha guryaha waardiinaya ha noqdo kelbu suuqa midka la yidhaho suuqa miskiinka iska jooga ha noqdo kulli waa isku xugum ey oo dhan nijaasadiisu nijaasa muqallada maxaa yeelay xadiis waxaa soo arooray bukhaari iyo muslim labaduba ay warinayeen oo nebigu salى اllahu عalيyه wasalam uu yidhi idaa walaqa alkelbu fii inaa'i axadikum falyuriqu eygu haddii uu weelka afka idinka geliyo weelkaa ha daadiyo qofku wixii ku jira ama caano ha noqdaan ama biyo ha noqdaan ha daadiyuu yidhi rasuulku salى اllahu عalيه wasalam huma liyaqsilhu sabca toddoba markaas ka bacdina ha dhaqo oo weelkii toddoba goor ha dhaqo uulaahunna bituraab toddobadaasna mid un ka mid a caraha lagu daro toddobadii mid ka mid a caraha lagu daro uu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam xadiiskaas bukhaari iyo muslim labaduba way wariyeen marka xadiiskaas wuxuu ku tusinaa nijaasada eyga inay tahay nijaasa muqallada oo sharcigu aad u adkeeyey qaabka loo mayraayo qaabka loo mayraayo inuu sharcigu adkeeyo waxaa lagu adkeeyey dee weelkiina wixii ku jiray haba la daadiyuu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam markaa ka bacdina toddoba goor ha la mayro toddobadii mid ka midana wuxuu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam carro ha lagu daro carro ha lagu daro marka khinsiirka isaguna waa la mid liannahu aqbaxu xaalan min alkelb waaba ka sii xun yahaba eyga wuu ka sii daran yahay isagu maxaa yeeley eeyaha qaarkood waaba la dhaqaalaystaa waardiyaa laga dhigtaa waa lagu ugaartaa waa lagu ugaartaa oo beerahay ilaaliyaan oo manaaficay bay leeyihiin laakiin khinsiir wax nafciyuu leeyahay ma laha khinsiir maaragtaa yacni nafci leh weli lama hayo eeyaha qaarkoodba waxa weeye waaba la tababaraaho waardiyay ka qayb qaataanoo adduunka qaarkiis wuxuuba ugu isticmaalaa jawaasiis jawaasiisay ka dhigtaan adduunka qaarkood intay tababaraan ay eeyaha garaadaba u labisaan oo jawaasiisay ka dhigaan iyo boolis ay ka dhigaan marka eygu wuxuu aqbali karaa cilmi fara badan iyo macluumaad fara badan haddii la tababaro wuu aqbali karaa laakiin bahalkan khinsiirka doofaarka wax uu aqbalayo cilmiyo tacliim ma laha wax uu aqbalayo ma lahan walidaalika shareecadu meel ay ku bannaysay ikhtina in lagu sameeyo ama lagu tababarto ama yacni lagu kaydaysto midna ma jiro isagaaba ka daran walidaalika sheekhan la yidhaha xaafid ibnu mundir wuxuuba isagu soo guuriyaba ijmaac ijmaacuu soo guuriyey in laysku waafaqay inuu yahay yacni nijaasba isagu uu yahay kaasuuba isagu ibnu mundir uu soo guuriyey waxyaalaha cajiibkale waxaa ka mid a dadka reer yurub oo dhinaca yurubka ka yimaada qaarkood waxay yidhaahaan khinsiirka annagu caga yaraan u naqaanaaho waaba guryuhuba noo joogaaba doofaarka caga yaraan u naqaanaa nijaasba uma haysanno ayay ku leeyihiin nijaas uma haysanno waa kelbigii isaga la tababarayo beeraha ilaalinayay eygii beeraha ilaalinayay oo waardiyaha qabanayay oo macluumaadka iyo cilmiga faraha badanba isagu baran karay ayaa sharcigu yidhi waa nijaas khinsiirka doofaarka uuba ka sii daran yahaba doofaarka uuba ka sii daran yahaba walidaalika waxaa weeye khinsiirka maadaama eygiiba uu ka sii xun yahay oo ka sii daran yahay nijaasadiisu waa nijaasa muqallada markayaan lagu kadsoomin dhaqamada shisheeye dadku markay u baxaan waxyaalo badana iimaankoodu dabac uu galaa iimaankiiyaa dabcaya oo wuxuu ku dabciya iimaanku munkaraadka la arkayo ishu waxa ay ku dhacayso maxaa yeele maalin walba waxaa laga yaabaa inaad aragto dukaanka kaa soo horjeeda ama kawaanka kaa soo horjeeda oo lagu qalayo kawaanka ay suran yihiin hilibkii doofaarka qofkii dibadaha tegey wax badan wuu arkahay hilibkii doofaarka ayaad arkaysaa isagoo hortaada ka soo baxayo dukaankii uu siran yaho lagu iibinayo marka aragtidaa faraha badan ayaa waxay kaa yarayneen doofaarka wixii aad u qabtay oo nijaas muqalladaa inuu yahay aragtidaa faraha badan wax badanay kaa dabcine boolal badan oo kuu dhuuqsanaa ayaa dabcaya markaad munkarka aragtid walidaalika markaad aragtid naga qaaqaawan oo yurub dhex maraysa markaad aragto oo tinteedu ay iska qaawan tahay markaad soomaaliya joogtay aragtidii aad ka aaminsanayd naagaha qaaqaawan waa kaa dabcayaanoo waxaa is leedahay ruux amayba caadi iska yihiin marka waxa weeye dhib badanaa jira dhib badan ayaa jira oo qofka iimaankiisa hadda waa u xoogaysan yahay oo waxa weeye boolal adag ayaa ku xiran markuu waddanka gudihiisa joogo laakiin waddanka dibadiisa dibaddiisa hadduu u baxo boolba maraad dabcahay mar nijaasadaa lagaa dabcin waxyaalihii nijaasada ahaa mar waxa weeye haweenkii qaaqaawanaayaad leedahay waaba caadiba nolosha caadiga ka mid taho iyagaa marna lagaa dabcinahay marba boolaa kaa dabcaya ilaa marka dambeba aad ka mid noqoto qolada diinta dhanba isaga baxday sida soomaalida qaarkood ba lagu arkay walciyaadu billaah marka aan iska ilaalinno khusuusan boolal dabcinta aan iska ilaalinno yaysan diinteedu boolasheenna ha noo adkaato waxyaalaha faraha badan oo maaragta heer yurub indhahoodu ay qabanayaan yaysan keenin iimaankooda inuu daciifo ama ay maaragtaa yidhaahaan khinsiirkii maaragta caga yaraanba u naqaanaaho waa iska boodbootinaaho guryuhu noo jooga dad badanaad arkayo heer yurubo sidaa dhahay waa nijaasa muqallada nijaasadiisa almuqalladatu najaasatu اlkalbi wاlkhinsiiri wa farcu axadihima labadaas oo waa eyga iyo doofaarkii midkood midkaas farciisiiw labadooda mid ka mid a eyga iyo doofaarka mid ka mid a wixii uu dhalo oo fariciisa ah ay maca alaakhar kii kale ayuu maaragtaa ka dhalay tabacan lahumaa labadoodiiu raaci ow maca gayrihi min xayawaanin daahir takliiban linnajis ama xayawaan kaloo daahira eygiiyo xayawaan kaloo daahira ayuu u tegey saasuu marka uu uga dhalay yacni cunug kale uga dhalay xayawaan daahira dee cunugaas eygu uu dhalay eygii booskiisii ayuu istaagay oo nijaasadiisi waxay noqonee nijaasa muqallada waalmukhafafatu nijaastii la fududeeyey bowlu sabiyi waa sakiirka kaadidiisii alladii sakiirkaasoo lam yadcam aan quudan lam yacim uu idhiga aniga lam yadcim bifatxi awalihi wa haaliثihi lam yadcaman ka rabnaa caynku waa kordhigan waa khalad wاlmukhafafatu bowl sabiyi waa sakiirka kaadidiisii alladii sakiirkaasoo lam yadcam aan cunin hayra labani caano kayrkiis aan cunin waxaan caano ahayn aan quudanba lam yadcam aan quudanin hayra labani caano kayrkiis aan quudanin oo caano maahane wax kale oo markaas uu sakiirkaasi afka loo geliyey ma jiraan sakiirkaas marka kaadidiisu sharcigu waa fududeeyey qaabka yacni kaadidaas laysaga zuulinaayo sharcigu wuxuu ka dhigay fudayd walidaalika fudaydkaas waxaa tusinaya sharcigu inuu fududeeyey xadiiskii bukhaari iyo muslim ay warinayeen min xadiisi umu qays gabadhii saxaabiyaddaada umu qays ahayd waxay tidhi wiil yar ayaan u keenay nebiga sala allahu calayhi wasalam si uu nabigu sala allahu calayh wasalam ugu duceeyo marka nebiga calayhi salaatu wasalaam wiilkii korkiisa ayuu ku qabtay korkuu saartay rasuulku sala allahu calayh wasalam wiilkii yarka ahaa rasuulku ku kaadiyey sala allahu calayh wasalam markaasuu rasuulku sala allahu calayh wasalam fadacaa bimaa'in fanadaxahu walam yaqsilhu fadacaa bimaa'in fanadaxahu rasuulku sala allahu calayh wasalam wuxuu u yeedhay biyo in loo keeno biyihiiyuu meeshii ku firfirdhiyey korkiisii ayuu rasuulku sala allahu alayh wasalam biyihii uu ku firfirdhiyey walam yaksilhu mana dhaqin rasuulku sala allahu alayh wasalam oo cunugii yarka ahaa meeshuu ku kaadiyey ma uusan mayrin rasuulku sala allahu alayh wasalam taasi marka waxay ku tusinee wiilkan yarkaa kaadidiisa in sharcigu wax badan uu fududeeyey walidaalika wiilkaa yarkaa kaadidiisa waxaa la yidhaha nijaasa mukhafafa bowl sabi maxaa baxay marka bowl lafdiga bowl kaadidiisaa la yidhi nijaasaadka kale dadkuu la mid yahay nijaasaadka kale cunugu dadkuu kula mid yahay maalan saxaradiisii oo kale mataggiisii oo kale dhiiggiisii oo kale malaxdiisii oo kale dadkan caadiga ahu la mid yahay sida dadka kale loo mayro nijaasadoodii ayaa isagana loo mayri sharcigu wuxuu fududeeyey kaadida bis asabiyi la yidhina maxaa baxay asabiyi waxaa baxay asabiyatu gabadhii yaraada sakiirka ahayd ayaa baxday taa iyadana waxaa weeye dadka waaweyn iyaduna sharcigu uu kala mid dhigay kaadideeda oo meesha kaliya waa bowl iyo lafdu sabi oo wiilka loola jeedo yarka ah wiilka naftiisu shuruuduu leeyahay oo alladii lam yadcam hayra laban waxaan caano ahayn waa inuusan cunin laakiin cunitaanka waxaa loola jeedaa ay litaqadi yacni nafaqo waa inaan loo siin waxaan caano ahayn haddii wax aan caano ahayn lagu nafaqeeyo oo maalan cunto oo kale afka loo gelgeliyo waa eber weyo dadkao kale dadka waaweyn uu la mid yahay kaadidiisu markaa laakiin haddii litaqadi la yidhi maxaa baxay liajli dawaa oo sharoob oo kale sharoobooyinka ciyaalka la siinayo oo kale malabka la siinaayo xabad sawdada la siinaayo waxyaalahaasi dhib ma laha wixii daawo loo siiyo dhib keeni maayaan laakiin maxaa dhib keenaaya wixii taqadi nafaqayn sida raashinka oo kale afka loo gelgelinayo afgelinba hadduu gaaray dadka waaweyn uu markaa la mid yahay nijaasadii kaadidiisu dadka waaweynay la mid noqon waxaa kaloo shardi ah walam yabluq ilxawlayni laba sanana uusan gaarin taqriiban falaa yaduru dhib ma laha ziyaadatu naxwi yowmeyn haakadaa qaala sharqaawi laba maalmood hadday ku darsoonto dhib ma laha waa taqriib labada sano laba sano inuusan gaarinna waa shardi ama haddii laba sano uu gaaray markaas wuxuu la mid noqonaa dadka waaweyn dadka waaweyn oo kale ayaa nijaasadiisu ay la mid noqon wاlmutawasidatu nijaasta dhexdhexaadkaa saa'iru najaasaati najaasaadka kale baaqigoodii wo najaasaadka waxaan soo sheegnay nijaasa muqallada nijaas sharcigu adkeeyey waa eygii iyo doofaarkii nijaasadoodii waxaa kaloo aan soo marray nijaas sharcigu uu fududeeyey waa sakiirka kaadidiisii labadaas wixii ka soo haray nijaasada muqallada oo la adkeeyey iyo tan la fududeeyey wixii ka soo haray waxaa la yidhaha magaca waxay qaadanayaan nijaasa mutawasida nijaasa mutawasida magacaasay qaadanayaan nijaaso dhexdhexaad ah wاlmutawasidatu mutawasata uu qoray nusqadan waa khalad mutawasidan ka rabna wاlmutawasidatu nijaasta dhexdhexaadka ah saa'iru الnijaasaati najaasaadka baaqigooda weeyo tii muqalladada ahayd iyo mukhafafadii wixii ka soo haray waxay qaadanayaan magaca nijaasada dhexdhexaadka dhexdhexaad waxaa loola jeedaa sharcigu aadna uma adkayn aadna uma uusan fududaynayn meel dhexdhexaada ayuu sharcigu ka istaagay faslun fii bayaani isaalati najaasa wuxuu u fasal yahay caddaynta qaabka nijaasada loo zuulinayo nijaasaadkii saddexda ahaa see loola dhaqmaa see se loo zuuliyaa almuqalladatu nijaasadii la adkeeyey tadhuru waxay ku daahir noqotaa bisabci khasalaatin toddoba dhaqidyaal ah ayay ku daahir noqotaa nijaasadu hadday muqallado tahay muqalladadana waan soo barannay waa nijaasadii eyga iyo doofaarka nijaasada eyga iyo doofaarka waxay ku daahir noqonayaan toddoba goor in la dhaqo toddobadaas goormaa la xisaabi bacda isaalati caynihaa wa tuxsabu asabca toddobada waxaa la xisaabaa bacda isaalati caynihaa cayni nijaasa almuqallada nijaasada muqalladada ah caynteeda cayntu waa aragtideeda aragtideeda markii la zuuliyo ka bacdi nijaastaas muqalladada markii aragtideeda la zuuliyo ka bacdiyaa toddobada aa la xisaabaa laakiin inta zuulinta lagu dhex jiro toddobadii weli ma xisaabna ma adan gaarin toddobadii intaad dhaqiddii ku dhex jirto oo nijaasadii zuulinteedii iyo baabi'inteedii caynta aad ku dhex jirto weli kow wax kuma joogaan kow goormaan leenah on xisaabaynaa bacda isaalati cayniha horta nijaasada caynteeda markaan zuulinno oon hubsanno nijaasadii caynteeda inay zuushay markaas ka bacdiaan leenaha haye hadda toddobada aan bilowno toddobadii goor hadda aan bilowno laakiin nijaasadiioo meeshii ku taalla caynteedii inaad inta biyihii ku shubto oo marmariso aad tiraa kow mar labaad biyihii ku shubto labo oo sidaa aad u xisaabto ma ah kitaabka fiir wuxuu ku leeyahay almuqalladatu tadhuru bisabci khasalaatin bacda isaalati caynihaa tuxsabu sabcada toddobada waxaa la xisaabaa bacda isaalati caynihaa nijaasada markii cayntu ay zuusho ka bacdi weye a kow kuu bilaabanaa labo ilaa toddoba laga gaaro taasaa loo leeyahy masaladan waa masale khilaafiya oo culimmada madhabka shaaficiyada haysataa ayaa isku khilaafsan toddobada goorma la bilaaba goormo ayaa la bilaabay kitaabka hadda sida ku qoran safiinatu najaa oo sheekh saalim binu cabdillahi alxadrami uu qabo waxa weeye toddobadu waxay bilaabmayaan xisaabtooda markii nijaasada la zuuliyo caynteeda ka bacdi ayaa toddobadu ay bilaabmayaan laakiin imaamu nawowi raximah llahu tacaala kitaabkiisa majmuuca iyo kutub badanba wuxuu ku rajaxay in zuulinta markii la zuuliyo nijaasada kow la leeyahay zuulintaas kow waa la leeyahay oo nijaasadu markay suusho ka bacdi maxaa noo dhimanaanaya calaa madhab imaam nawowi calaa ikhtiyaar alimaam nawowi sida imaam nawowi doortay maxaa noo dhimanaanaya lix saasuu qabaa imaam nawowi raximah allahu tacaala saasayna u badan yihiin culimmada fuqahada culimmada fuqahaa shaaficiya saasay u badan yihiin sidaan hadda sheekhu uu noo sheegay saalim binu cabdillaahi alxadrami bacdulfuqahaa ku tegey laakiin sheekh nawowi wuxuu rajaxay markii la zuuliyo oo aada hubsatid nijaasadii meesha inay ka zuushay zuulintaas kow ayaad leedahay ka bacdi maxaa kuu haraaya lix goor bis sida laakiin sheekhan uu wato waxaa weeye toddobada waxaa la xisaabay bacda isaalati cayniha sida sheekhan uu wato almuqalladatu nijaasta la adkeeyey tadhuru waxay ku daahir noqotaa bisabci khasalaat wa tuxsabu toddobadana waxaa la xisaabaa bacda isaalati cayniha nijaasadii caynteedii aragtideedii zuulinteeda ka bacdi ixdaahunna ixda sabci toddobada mid ka mida walow alakhiira midda ugu dambaysaba allah ka dhigee bituraabin mamsuujatun waxaa lagu qasaa bituraabin caro toddobada mid ka mida walow midda ugu dambaysaba ha noqoto caraa lagu qasa marka carada lagu qasayo ulajeeddada waxaa weeye noocaa doontaad isugu qasi kartaa carradii biyihii iyo carradii hal weel ku wada shub oo biyihii carradii isku qasan oo calowsan ood ku shubi kartaa waxaa kaloo kuu bannaan inaad carrada marka hore tusaale ahaan maray ahayd meesha kaa nijaasooday marada macwisaa kaa nijaasooday ama maro inaad carradii marka hore macwista saarto ka bacdina biyihii aad ku dul shubto waa suuro labaad iyadana way kuu bannaantay waxaa kaloo kuu bannaan suuradan labaad cagsigeeda cagsigu muxuu yahay in biyaha marka hore lagu shubo meesha ka bacdina carrada lagu xijiyo saddexdaas noocba u isticmaali kartaa qasidda ixdaahunna toddobada mid ka mida mamsuujatun waxaa lagu qasaa bituraabin carro wاlmukhafafatu marka carradaas carradaas waa shardi shardi weeye carradaasi waxa weeye saabuun beddelkeedii lama gelin karo aad ma dhigi kartid dee hadda casriyaa la gaaray oo waxaa weeye toddobadii mid ka mida carraha lagu qaso waa horey jiri jirtay hadda saabuunan ku bedeli oo carro uma baahnin ama shaan baan ku bedeli ma dhihi kartid maxaa yeelay mar walbaba naska sida uu sheegay waa in la raad raaco maxaa yeele rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi riwaayat albukhaari wa muslim uulaahunna bituraab bituraab waa laazim dad badanaa isku dayey inay yidhaahaan waa laga kaaftoomi karaa carrada booskeedii saabuun ayaan gelinaynaa waa laga kaaftoomi karaa kabacdi waxaa la sameeyey niman khubaro ah dad khubaro ah oo dhakhaatiirah ayaa waxaa la sameeyey meel ey ama doofaar nijaasadiisii ah ayaa inta la mayray toddoba goor la dhaqay nijaasadii mid ka midana saabuun biyihii lagu daray ayaa waxaa la yidhi bal ha la fiiriyo waxaana inay zuuleen iyo in kale qalabaa lagu fiiriyey waxaa la arkay weli in laabud jaraatiim ay jiraan jermis eygii jermis uu meesha ku reebtay weli uu jiro iyadoo saabuuntii lagu yacni dhaqay oo dhowr saabuunood meeshii lagu dhaqay kabacdi kabacdi waxaa la yidhi bal saabuunta haddana ha laga daayo carro bal ha lagu daro carradiyaa lagu daray waa la fiiriyey qalabkiyaa lagu fiiriyey haddana wixii jaraatiimtii jermiskii waa ka dhintay waa ka baaba'ay marka sharciga xigmadu ula jeedaa carrada xigmadu carrada ula jeedaa boqol saabuun haddii lagu sameeyey jermiskii waa zuuli waaye markii carradan yacni lagu daray sidii rasuulka sala allahu alayh wasalam uu sheegay la raad raacayna jermiskii waa baaba'ay marka sharciga sida uu sheegaayo waa in mar walbaba xigmada ku jirta in la raad raaco waa laga maarmaan waalmukhafafatu nijaasta la fududeeyey tadhuru waxay ku daahir noqotaa birashilma tadhuru wey meesha si wax kale u qoray sharaxan tadmuru uu qoray tadhuru waalmukhafafatu nijaasta la fududeeyey tadhuru waxay ku daahir noqotaa birashilmaa'i biyo rushaynteeda oo calayhaa nijaasada dusheeda biyo lagu rusheeyo maca alkhalabati ka badnaasho micigeeda wa isaalati caynihaa cayni nijaasati almukhafafa nijaasta mukhafafada aragtideeda zuulinteeda micigeedana biyaha lagu rusheeyo waxaan haddana baranaynaa nijaasadii wiilka yarkaa sakiirka oo labada sano aan gaarin oo caano mahana wax kale aan quudanin sidii loo zuulin lahaa nijaasadiisa sheekhu wuxuu ku yidhi nijaasadiisa waxaa lagu zuulin karaa birashilma in biyo lagu rusheeyo meeshii mare oo kale hadduu wiilku ku kaadiyey meeshaasaa biyo lagu rushayn laakiin rushayn kaliya maahane ee shuruuduu daba dhigay sheekhu wuxuu yidhi maca alhalaba maca alhalaba maxaa loola jeedaa an yacuma almaau almaxalla an yacuma almaau almaxalla biyuhu waa in booskii kaadidu ay gaartay waa inay biyuhuna ay gaaraan wayagliba annajaasa biyuhu waa inay najaasada ka adkaadaan oo ay ka fara bataan oo maalan carruurkan yarkaa markuu kuu kaadiyey kaadidiisii iyo biyahan yaa la rabaa inay bataan biyuhu waa inay ka fara bataanaa loola jeeda biyuhu iyo kaadidu biyuhu waa inay bataan an yacuma almaau almaxalla biyuhu waa inuu maxalka kala gaaro wayagliba annajaasa nijaasadana uu ka adkaado ka fara bato ayaa la rabaa laakiin sayalaan culimmada fuqahada waxay leeyihiin laa yushtaradu sayalaan biyuhu inay ka shubmaan oo farabadida ma aha inay shubmaan oo dareeraan oo kaa daataan oo maradii biyuhu ay dhulka ku daataan oo daad ay sameeyaan shardi ma aha taas keliya maxaa la rabaa uun kaadida iyo biyihii markii la fiiriyo biyuhu inay fara badan yihiin maxalkii oo dhanna ay kala gaaraan biyuhu maxalkii oo dhan kaadida maxalkii waa inay biyuhu ay kala gaaraan laakinahu laa yushtaradu sayalaan biyuhu inay shubmaan ay daad noqdaan meeshii dhulka ay ku da'aan waxba saasi shardi ma aha maxaa yaele hadday daad noqdaan rushaynba noqon mayso markaas ee waxay noqon lahayd dhaqid waalmutawasidatu nijaasta dhexdhexaadka ah tanqasimu waxay u qaybsantaa ilaa qismayni laba qaybood nijaasadii dhexdhexaadka ah waa nijaasada ka soo hartay ey iyo doofaar iyo wiilkii yaraa kaadidiisii wixii ka soo haray wey waxay u qaybsamay nijaasada dhexdhexaadka ah laba qaybood cayniya mid aragti loo nisbeeyey hiya alatii tushaahad bilcayn waa midda isha lagu arkayo cayniyada oo meeshani in nijaaso ku taallo indhahagaadba ku arki kartaa cayniya la yidhaha tan kale waa xukmiya midda kale waa mid xugum loo nisbeeyey xukmiya maxaa loola jeedaa hiya alatii xakamnaa cala almaxalli binajaasati min gayri an turaa caynu najaasa annagaa meesha isaga xukumayna meesha in nijaasu ay ku dhacday mooye indhahu ma qabanayaan nijaas ugama jeedno meeshii oo maradii inay nijaasowday ma arkayno laakiin waan iska niyeysannahay meeshii waxaan ku xukminaynaa nijaasu inay gaartay oo maalan middan xukmiyada ah waa kaadi oo kaleo munqadicu raaxa munqadic alraa'ixa ka bawlin jafa kaadi qallashay oo kale wanqadacat raa'ixatu urkiisiina uu go'ay see ku garanay marka meesha adaa niyeysanaya ilaa in kaadigu ku taalaad ogeyd awel adaa iska niy haddaad uriso ur ma lahan haddaad fiiriso kaadi ugama jeedid taasaa waxaa la yidhaha xukmiya xukmiya wa xukmiyatun alcayniyatu midda cayniyada ah oo ishu ay qabanayso allatii tii weye lahaa lownun midab uu u sugnaaday wa riixun ur uu u sugnaaday wa dacmun dhadhan uu u sugnaaday nijaasadu saddexdaa tilmaamood hadday leedahay waxaa la yidhaha nijaaso cayniyahoo la arkayo waxay leedahay midab waxay leedahay ur waxay leedahay dhadhan falaa budda waxaa laga maarmaana min isaalati lownihaa nijaasadaa midabkeeda zuulinteeda wa riixihaa nijaasadaa urkeeda zuulinteeda wa dacmihaa nijaasadaa dhadhankeeda dhadhankaa zuulintiisa waa laga maarmaan saddexdiiba waa in lala dagaalamo saddexdiiba waa in la zuuliyo oo lala dagaalamo midabkeedii dhadhankeedii urkeedii saddexdaba waa in la zuuliyo laakiin haddii marada adigu masalan tusaale ahaan mara cadoo kale yahay dhiiggaa kaa gaaray waxaad isku dayday dhiigga midabkiisii iyo urkiisii iyo wixii inaad zuuliso ayaad isku dayday marka midabkii si kastood maradii u dhaqday guduudkii waad baabi'in weyse guduudkii waxba uun meesha ka sii bidhiimayo guduudkii waad baabi'in la'da markaas sharcigu waa iska cafiye waa macfi bacda alijtihaad dadaal markaad bixisay kabacdi midabkii oo dad la dagaalantay wax walba ku samaysay hadduu baabi'i waayey waad ku tukan kartaa maradaas laakiin waxaa shardi ah inaad isku darto alxatu waalqarsu xatiga waxaa la yidhaha cijiga cijida wax lagu xoqo cijida bal inaad midabku habayso cijada ku xoq qarsigana waxaa la yidhaha in marada nafteeda sidaan laysku yidhaaho oo laysku maro nafteeda maradii dhexdeedii las laysku majoojiyo oo iyadii laysku soofeeyo maradii in laysku soofeeyo ama wax kale maaragtaa yacni aad u adeegsato saabuun iyo ama maradii dhexdeedii laysku soofaynayo qarsiyaa la yidhaha xatigana waxaa la yidhaha cijiyaha lagu xoqo intaas markaad u adeegsatay kabacdi haddii weli dhiiggii astaantiisii meesha iyo midabkii uu ka muuqanayo waa macfi sharcigu waa cafiyey waad ku tukan kartaa deelkaa markaad bixisay kabacdi oo sharaxa naftiisa wuxuu ku leeyahay ilaa maa casura zawaalihu wixii zuulintiisa cuslaado maahane min lown aw riix urkii ama midabkii falaa tajibu isaalatuh bal yadhuru maxaluhu xaqiiqa maxalkiisu markaa xaqiiquu daahir bay isaga noqon waalxukmiyatu nijaasada xukunka loo nisbeeyey waa midii aan la arkaynin midii aan la arkaynin weeye laysaga xukumayo meesha nijaaso inay gaartay allatii tii weeye laa lowna midab walaa riixa ur walaa dacma dhadhan laha iyada aysan u sugnaanin waa nijaas aan midab lahayn oo ur aan lahayn oo dhadhan aan lahayn xukmiyaa la yidhaha waa ka bawlin inqaacat raa'ixatu ka bawlin jafa waa kaadi qallashay wainqadacat raa'ixatu urkiisiina uu baaba'ay maradii waa lagu kaadiyey kaadidii way qallalan tahay oo ishu ma qallaban karto haddaad urin lahaydna urkiina wuu ka baaba'ay oo urkiina wuu go'ay taasoo kale waxaa la yidhaha xukmiya allatii tii weylaa lowna midab walaa riixa ur walaa dacma dhadhan lahaa iyada isuna sugnaan taasee loo dhaqi marka yakfiika waxaa kugu filan jaryulmaa biyaha ku dureerintoodii calayhaa calaa tilka nijaasa alxukmiya nijaasada xukmiyadaa dusheeda biyaha in lagu dureeriyo ayaa ku filan bis biyuhu inay saa isaga shubmaan walow xataa hal marba hal marba ha ku shubmaan ama roobba xataa ha ku do maradii yacni kaadida lahayd iyadoo xarigga kuugu waran ama meel kale kuugu waran roob badanaa ku da'ayo oo iyadii oo dhan ka shubmaayo biyuhu laakiin waa inay shubmaan biyuhu waa inay shubmaan si loo ogaado nijaasadii gudaha uga jirta inay biyaha raaceen si loo ogaado haddii marka ay shubmaan biyihii oo sayalaanba ay sameeyaan maradii sidaasay waxay ku noqotay daahir maxaa yeele wax la zuuliyo meeshii kuma hayno oo midab lala dagaalamayo la xoqaayo iyo ma lahan oo midabba ma lahan urna ma lahan dhadhanna ma laha marka taasoo kale waxaa ku filan in biyaha lagu dureeriyo bis allahu subxaanahu wa tacaala